degmada qarlo marar dhexdaana waxaa xoogaa soo batay caruuraha isku laynaya kubadda oo kooxkoox xaafad xaafad u diriraya iyagana intoodii ugu badnayd waa la soo qabtay kuwa ay tooriyo isku dhiftay baa jiray waa waa la qabtay xabsiga qayb jirtaa qaybna saldhiggaa la keenay maxkamadda xelaalintaas ugu yimi iyo booliiska saldhigga aad baa looga shaqeeyey gacan biraa lagu qabtay hadda wax borobaleen oo ka jira ma jiraan galabta ugu dambeysay waa arkaysa cayaari baa la furay oo garoonka iyadana si habsamele bay u socotaa taliya arintan way soo noqnoqotay dhalinyarada ciyaal weyrada ama xaafa xaafad isku dagaalaya maxaa tallaabaa oo idinkaga qorshaysan arrintan hadday soo noqoto waa mahadsan tahay arrintan waa soo noqotay waa runta waa saa sheegtay laakiin sababtu waxay ahayd in tii lasoo qabto mar kasta saldhiga lagu xaliyo oo qofkii dhibta waday ama dhibta geystay gaar ahaan markaas lagu xaliyo in maxkamadda iyo saldhiga booliiska iyo ay galaan laakiin hadda heer gobol bay u muuqatay oo maalmahan dambe in anagu ka hadlaynooo jawaab ka bixinayno waa dhegaysanayseen hadda waxaa noo qarsan qofkii dembi gala oo dembigaas ku caddaado in maxkamad la saaro xabsiyada gaalkacyo iyo garowna loo diro warkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa qofkii dembiga lagu qabto in la xukumi doono gaalkacyo iyo garowna loo dhigi doono marka arrintan fiiliseen marka kubadda laga yimaado dhalinyarada waxa ay habeenada qaarkood ay sameeyaan dhaca mobil furashada taasi qayb ma ka tahay dhanka ciyaalku inay xaafad xaafad isku dagaalaan may inta badan ciyaalku waa laga yaabaa dee waa magaalo qof ka mida ama labo ama shan ama inay moobilla furtaan laakiin waxa ugu badan oo ay isku dagaalamayaan waa kubadda kubadda hadday ku diriraan markaas inay xaafadihii guruubadu markaas midiyaha intii laysu mariyo mataqaana moobilada la yidhaahdo waa inay xaafadda ku duullaa saa samaynaa qorshahaas weeye laakiin ma aha inay moobilada keliya u socdaan ama moobilo furanayaan maahe waa qorsho dhalinyarada keliyaas ay leeyihiin sababtaasna wax badan baan waalidiinta kala hadalayo waxaan idhi waa inaa caruurtiina qabsataan waa inaa la socotaan waa ina bahalkaysaan hadeer markaan ugu dambeyso markaan soo qabanay shan iyo labaatan baa saldhiga lagu soo xiray baan u maleynayaa xabsigana shan baa loo gudbiyey oo dembiyada dadkii galaya marka intaasoo waxay sababtay inay waalidku hadeer ogaadaan ama baraarugaan laakiin waxay sii baraarugi doonaan markaan xukunka ridno intii dembiga gashay xabsiyada garoowe iyo gaalkacyo loo dhigo goorma la xukumaya maxkamadda la horgeyn doonaa kiiskoodi gabagaba weeye haddee rumaan bay xabsiga u jiraan maalmaha waxaa laga shaqaynayaa in qofkii nabarka loo geystay xaaladiisu say hadba tahay iyo dhaawaciisu intuu leegyahay sababtaasaa loo dhammaystirayaa mooyaane waxaa booliiska iyo iyoiyo xeelaalinta ay diyaarinayaan inay kiiskii si cadaaladana u dhaco oo qofkii dembiga galay oo dembiilaha keliya lagu qaado oo aan mid iska ordaayey iyo mid xaafad kale kasoo orday iyo mid lagu khaldamay usan noqon doonin taasaa marka sababaysa in weli la dhamaystiro kiiskaas dhibaatada meelaha ugu badan ay bulshadu ka cabeynayaan waxay ahaayeen markay ciyaalada isdagaaleen goobihii ganacsiga oo la sheegay meheradaha qaarkood inay boobeen goobaha ganacsiga iyo dadkii arrimahaasi ku dhacay mas-uuliyaddaas yaa qaadanaya mas-uuliyadda ugu badan dowladda iskale annaga booliiska qaadanayna sababtoo annaga ammaanka u xilsaaran mas-uuliyaddeeda weeye annagaana ka jawaabnay dadka u xiran iyo kuwa la keenay kuwii ganacsiga waa la dareemi karaa dee ciyaal iska ordaayey oo xiimaya inay wax tuurayaan ama dhagax tuurayaan ama bahalka samaynayan mararka qaybtood waa dhacdaa laakiin markaan isugu yeeray dadkii loo geystay oo dhibanayaasha ahaa inay dad badan si u hadlaayeen ama mararka qaybtood u hadleen aysan ahayn oo waayeen wax ay keenaan oo xaaladooda iska eed ahayd iyo mataqaana qof dhagax ka baqay iyo qof ciyaalka ordaya ka baqay uu ahaa kiiskaas uusan ahayn laakiin dadkii tooriyaa isku dhiftay kuwii isdhaawacay kiiskooda waa cadiya iyagana waxay ku jiraaneen gacanta dowladda baaritaanka waa dhammaaday maxkamadda in la horgeeya keliya dhiman intaa kale laakiin waxay noqdeen sidii loo sheegaya waxaan ahayn dadkii ugu yar bay noqdeen dadkii hadlay oo meelaha qaybtood ganacsatada ahaa waa u tagnay baaritaan baan ku samaynay waxay soo bandhigaan waa waaye marka taas waxay noqotay waxaan beena bay noqotay oo aan jirin marka de annagaa ka mas-uula wax dambe inay ku dhacaanna aqbali mayno sababtoo ah dembiile haddii la qabto warkiisu waa dhammaaday fariinta aad ugu dambaysa u dirayso bulshada gobol karkaar ee guud ahaan aad ba mahadsan tahay waxa weye fariinta ugu dambaysa waxa weeye inaan u sheegayno waalidka inay caruurtooda la socdaan oo qabsadaan oo dadka dhibta u geynayaan ay kala socdaan haddii kale gacanta dowladda ku dhacaysa booliiska maxkamaduu maraya waxaana la geyn doonaa gobol aan karkaar ahayn ama nugaal ama mudug ama bari ha noqde waxaana fariinta ugu diraynaa inay caruurtooda waxbarashada iyo iskuulka iyo wax wanaagsan u socdaan iyadana waxaan la kulanay maamulayaasha iskuulladaanu maray saaba ka arkayseen saxaafadda waxaan u sheegaynay inay ka haraan oo aysan gelin oo dembiyadaasu ay khatar yihiin haddaa qof dhaawacdo waxaan kaa harayn weeye haddaad qof qurka ka goysana waa kasii darantay lakin hadda dhaawacyaan haynaa dadkoodina waa xihan yihiin marka fariinta ugu dambaysa waxa weeye waalidku caruurtiisa ha la socdo